bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal arooryo suuban meel kastoo aad joogtaan ise kasooda maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado subax walba hadaha oo kale aad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda soomaaliya oo la wareegay xaruntii inji oo ay ku sugnaayeen madaxdii ugu sarraysay ahlu sunna iyo madaxdii ahlu sunna oo isku dhiibay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana ciidamada qeybta koob iyo labaatanaad waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijkaad ku maqli doontaan hogaamiyaha xisbiga wadajir oo sheegay in hubkii loogu talagalay in lagula dagaalamo al-shabaab oo ah hub khatara islamarkaana ah hub sun wata lagu isticmaalay ama ciidamada dowladda u isticmaaleen xerada inji si halkaasi ay gacanta ugu dhigaan waxaad dhegeysan doontaan qoraal ka soo baxay xisbigooda jir dhegeystayaal haddii allah awooda laga helo qodobada kale barnamijka dhegeystayaal adigu wahayna waxaa ka mid noqon doona maraykanka oo sheegay in duqeyn ay ka geysteen kuunyo barrow ay ku dileen hogaamiyaal ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaa sidoo kale dhegeystayaal aada barnaamijka ku maqli doontaan inta aanu ku guda jirno dowladda maraykanka oo kenya uga digtay weeraro al-shabaab laga yaabo inay ku qaadaan hoteello waaweyn oo ku yaala dalkaasi kenya dagaal khasaare sababayna waxa uu maleeshiyaad ama dad xoolodhaqataa ku dhex maray deegaano ka tirsan dhulka ethoobiya haddaba xog la xiriirta ayaan arrintaasi ayaan dhegeystayaal barnaamijkeedu ugu soo gudbin doonaa waxaana lagu soo warramayaa in tiro dad ay ku dhinteen dagaal beeleedyadaasi ka dhacay gudaha waddanka ethoobiya xog arrintaasi la xiriirtay ayaad barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii xiisaha badnayd ee kalamaan gabagabadana saaka dhegeystayaal waxaan idiin hayaa
ilaa cawadaan dhaashana dalkoo caadiya ma arag welina waan caraarayaa naftaydanu cabsadaa naftaydanu cabsadaa labaatan sanaan jira cishriin sana baan jira colaad bay ina badeen
gabagabada barnaamijka ayaa dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay maxamed aadan karaama haashim yare ayaa i farsameynaya anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinaya dhegeystayaal ee u diyaargaro wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado hagaaga dhegeystayaal mar kale barqa wanaagsan waa sagaal iyo labaatanka bisha labaad sannada labaatan labaatan aanu ku bilaabanay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa si rasmiya la wareegay xarunta inji ee magaalada dhuusamareeb oo ay ku sugnaayeen madaxda ugu sarreysa ahlu sunna waljamaaca hogaamiyaha ahlu sunna macalin maxamuud sheekh xasan iyo sheekh maxamed shaakir oo ahlu sunna u dooratay madaxweyneha ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaana ciidamada qeybta koob iyo labaatanaad ee khooja uu hogaamiyo iyo mascuud madaxda ahlu sunna ayaa isku dhiibay jenaraal mascuud oo horey uga tirsanaa ahlu sunna islamarkaana dabaanad qaaday ammaankooda ciidamada iyo gaadiidkii dagaale xerada ku jira ayaa iyaguna si buuxda ugu wareegay dhanka dowladda federaalk soomaaliya wasiirka amniga galmudug saadiq sheekh yuusuf dareed ayaa ka mid a dadka isku dhiibay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxaana goordhow la filayaa in magaalada dhuusamareeb uu shir jaraa'id ku qabto madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor uu kaga hadlayo sida halkaasi wax uga dhaceen iyo xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ma cadda ilaa hadda dowladda federaalka qorshaheeda ama qorshahay ka leedahay ama uga degsan hogaamiyaasha ahlu sunno ee gacanta lagu dhigay hagagdhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan markaana isla arrimaha dhuusamareeb la xiriira iyo dagaalka halkaasi ka dhacay ayaan weli ku guda jirnaaye hogaamiyaasha xisbiga wadajir ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ku eedeeyeen in hubkii loogu talagalay in lagula dagaalamo al-shabaab islamarkaana looga saaro hoteelada marka ay qabsadaan loo adeegsaday dagaalkii shalay ilaa xalay ka dhacayay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur rasame ayaa dowladda ku eedeeyey in hubkii ciidanka gaashaan ee loogu talagalay in lagula dagaalamo al-shabaab gala hoteelada in dowladda dhexe ay geysay magaalada dhuusamareeb wuxuu sheegay inay tahay nasiib darro weyn in maanta hubkii al-shabaab loogu talagalay in lagula dagaalamo dowladana ku weerarto ahlu sunna waxaa ila xoogaal ah ii xaqiijiyeen shalay galab dowladda federaalka dhuusamareeb ka dejisay hub waa hubkii ciidanka gaashaan lahaayeen oo loogu talagalay al-shabaab looga saaro hoteelada ay qabsadaan waa hub derbiyada duleelinaya looguna talagalay meeshii lagu rido aanay suntiisa cidna ku noolaan wuxuuna gubayaa qofkii uu gaaro ama uu ku agdhaco hubkaas iyo wiilasha ciidanka gaashaan ee loogu talagalay dagaalanka al-shabaab amarkiisa waxaa si wada jira u hogaaminayay ama ciidamadaasi amarkooda waxaa bixiyey ayuu yidhi madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha nebi sugidda waa in la ogaadaa in xasuuqii xalay dhuusamareeb ka dhacay uu dembi dagaal yahay dowladda federaalka iyo dadka kasoo horjeeda ahlusunna waxay ku faraxsan yihiin xasuuqa loo geystay dhallinyaradii sanadaha badan deegaanka ka hortaagnaa al-shabaab iyo xaqiraada lagula kacay hogaanka ahlusunna dowladda federaalka iyadoon heli karta waddo waawaan iyo wadahadal ayay dagaal iyo colaad ka doorbiday waa waddo ay saddexdii sanoina dhaaftay ku taagnayd hogaanka ahlusunna maalintii ay tabar hayeen waa tala diideen waxayse su-aashu tahay inta kale ee maanta weli tabarta haysa ma heleeli doonaan talo ay xasuuqa iyo xaqiraada kusoo foolle iskaga badbaadiyaan ayuu ku yidhi qoraalkiisa hogaamiyahaasi xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo isagu bartiisa facebooka soo dhigay qoraalkaasi waa hegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli la socotaan dowladda maraykanka ayaa sheegtay in duqeyn ay ka fulisay gobolka shabeellada hoose duqeyntaas oo lala beegsaday dagaalyahano ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dowladda maraykanka ayaa sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay duqeyn horley ka geysteen shalay deegaanka kunya barrow ee gobolka shabeellada hoose taliska ciidamada maraykanka africom ayaa waxa uu sheegay in duqaynta oo lala beegsay saldhigga ururka al-shabaab ay leeyihiin lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kale maraykanka ayaa qoraalka ku sheegay in duqaynta oo qayb ka siiyeen waa qayb ka siiyeen ciidanka gaarka ee kumaandoosta soomaaliya inaanan qof shacaba lagu waxyeeleyn maadaama bartilmaameedka uu ahaa mid qorshaysan waxa ay sidoo kale sheegeen in lagu burburiyey gaadiid dagaal oo ay leeyihiin al-shabaab diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa muddooyinka dambe waxa ay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin gobollada dalka al-shabaab ayaa dhowr mar lagu baltilmaamaysaday deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka soomaaliya halkaas oo gaadiid looga gubay saraakiilna looga dilay duqeymo kala duwan oo ka dhacay waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado markaana koonfur galbeed xildhibaanada koonfur galbeed ayaa lagu soo waramayaa ee lasoo xilayo in laga rabo lacag diiwaangelina guddiga farsamada maamul koonfur galbeed ayaa soo bandhigay shuruudaha soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya shuruudaha laga rabo xildhibaanada ayaa waxaa ka mid ah inuusan ka yarin shan iyo labaatan sano islamarkaana uu buuxiyey khidmadda isdiiwaangelinta oo ah lacag laga rabo waxaana qoraal ay soo saareen guddiga shuruudahooda ka mid ahaa kow inuu muslim yahay kuna dhaqmaa diinta islaamka labo inuu soomaali yahay kana soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed inuusan da-diisu ka yaran shan iyo labaatan sano inuu dhimirka waa dhimirkiisu fiyow yahay inuusan qabin xanuun ka hor istaagi kara gudashada waajibaadkiisa shaqo inuu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waayo aragnimo u dhiganta inuu bixiyo khidmadda diiwaangelinta ayaa layidhi siddeed inaan maxkamad horey ugu xukumin ama xukun la xiriira faldembiyeed inuu kala yimaado hay-adaha amniga warqad caddaynaysa inuusan dembiilo ahayn ama uusan ka tirsanayn ururada xagjirka ah inuu soo buuxiyo foomka dal bashada xubin ka mid a naqshada waa xubinka noqoshada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana ku saxiixnaa gudoomiyahaasi ama guddigaasi gudoomiyaha guddiga farsamada madaxa bannaan ee soo xulista dowlad goboleedka koonfur galbeed ee labaad maxamed keerow maxamed waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado qaybihii dambe barnaamijkaanu soo gaarnay jiradada ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen dagaal beeleedyo ka dhacay gudaha waddanka etoobiya saraakiisha dalka etoobiya ayaa waxay sheegeen in labiyo toban qof ay ku dhinteen halka toddoba kun oo qofna guryahooda ay ka qaxeen kadib dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka gambeellada in ka badan afar boqol oo guri ayaa la gubay halka halkaas ama halka ay ka dhaceen ama ay kala dhaceen saddex boqol oo neef oo lo ah dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii la dilay sarkaal maxaliya oo ka howlgelaya deegaanka ay ku nool yihiin qowmiyadda noor dagaalada ka dhacay gobolka gambeellada ayaa loo aaneynayaa baaritaan dhanka dhulka waa dhuldaaqsimeed halkaasi ku yaalla oo labada dhinac ay isku haystaan etoobiya waxaa sare u kacay dagaalada u dhexeeya qowmiyadaha gaar ahaanna aan waa halkaa dhegeystayaal aan ku celiya etoobiya waxaa sare u kacay dagaalka u dhexeeya qowmiyadaha qaar kaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof halka malaayiin qofun ay guryahooda ka barakaceen waa hagaag dhegeystayaal markaana kenya safaaradda maraykanka ee dalka kenya ayaa war ay soo saartay uga hadashay ama digniin ku aadan suurtagalnimada weerar argixisoo ka dhaca hoteelada waaweyn magaalada nairobi qoraal kooban oo lagu daabacay barta internetka safaaradda maraykanka ayaa lagu sheegay in la rumaysan yahay in la bartilmaameysan doono hoteelada caanka ee lagu dalxiiso ee ku yaala gudaha waddankaasi kenya iyo sidoo kale goobo ganacsi oo halkaasi ku yaala safaaradda ayaa dadka dalxiisayaasha iyo kuwa kale ee ku sugaan hoteelada magaalada nairobi kula talisay inay muujiyaan feejignaan dheeriya ammaanka magaalada nairobi ayaa tan iyo shalay ilaa xalay aada loo adkeeyey waxaana ciidamada ammaanka lagu arkayay goobo muhiim oo ku yaala magaalada si looga feejignaado weerarada ay ka digtay dowladda waddankaasi maraykanka al-shabaab ayaa marar badan weerar waxa ay ka geysteen gudaha waddankaasi kenya gaar ahaana goobo aada muhiim u ahaa oo ay ku jiraan goobo ganacsi waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii dambe barnaamijkan isla soo gaarnay qaybaha dambe barnaamijka waxaad dhegaysataan xubinta saaxiibada kalamaan oo raadiyaha kulmiye ay noo soo diyaariyaan intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan ryaadhaha kalamaanay waxaa la yidhi dabaa hooska nool weli aan cidina dami karayn waradar dabkan idinku baxayee sheegaysaan muxuu yihi abdulow beryaaw mayga bahawaytay dabaa hooska nool may dahishidatay dahi hoosku nooladaase madi korna ku midowto war waxaa la yidhi qaladkuba shakhsigii ku kacay waa u qaabsami nin walbana inuu quman yahaa qoorta loo suray tukuhuna qaraabdoonis buu qaaqda lahayaa maantana rag laga quustayoo qaylyayaa jira haa runtaway lanweleba meelisundhuma jidaan jara warnimayo laba maalmoodba waxaa laga soo sheegayay somalilan iyo buntland dagaal jubbalandna waa laysku burursanaya xaalka galmudugna masansaan qurxoona banaadirna buuq baa ka aloobsan aad ku diidee heedabaa hooska nool aan welina cididamin haddii lagu yidhi war anigu waxaan idin leeyahay cadowgaa warmaha lala dhacaa lagu wareema oo layska waabshaa kolkuu weerar soo yahay wanaag baa tolkaa lagu wadaa tii walaalnimo wehelkaaga lama gooyo iyo waxyo kugu yaal soomaalaay wanaag wixii ahaa waad waddacaysaan col wareemataystiyo rogaal weerar soo celiya soddon sanno dagaal baad waddaan aan weji lahayne war mawaalintiin sow caqligu idinma waadtoobo waraadhaxaya war ma haysaane xog culus baan idiin hayaa maanta hayehee intaad ka soo xogatay hogaye tubta iyo dheegi jiray hogadoo dhaafa oo xogtaasi waa imse kiilo war buwaale miyaa la xurey war dhagac ceelaa laga keen miyaa lagu heshiiyey warnamiya may baa dheegi jiray nin bay meeli bugta iyo dheegi jiri marka areesusuna dhagahaasa bug sharuur may ka siinay kaale war dhagaxa markii hore shabaab ahaaya la yidhi kadibna markuu gacanta dawladda soo galay shabaab waa ridoobay dhaheen dab iyo dhagax layskuma dhiftee kala dhowraay aan maqli jira war dhagaxu maxoogaga wadaniyiinta ku biira warnamiyaw dhagaha markii hore hoogaga wadaniyiinta ka dhex jiray jidadhasin hiri ma aragnay may waraadhaha waa nala galgalateene xogtaan haynaa waxaasoo dhan waa ka weyntahayna dhegaysta waxaa la yidhi dawladda ingiriisku inay midowda yurub ka baxdo soomaalilana ku cadaadisay sababtana waxaa la yidhi dastuurka midowda yurub waxaa ku qoran inaan dawlad go'day la aqoonsan karin sidaas darteed si uu somalilan u aqoonsado ayaa ingiriiska lagu cadaadiyey inuu midowda yurub ka go'o marka ictiraafkii qawdhan ku wareeray halkaasuu ka imaanayaa baa layidhi waar kuwii reela safad dee hargeysa ku calal gashay ciyaarmooda caraboodhaha aryaadhaha anigu xogtaas xog ka weynaan idiin haaya waxaa la yidhi ra'iisul wasaarihii hore ingiriiska tareesa may inay iscasisho waxaa ku qasbay cadaadis ay saarta dawladda nabad iyo nolol warmadeen cafiskay ku adkayda war haysan male eryii kor artay aryaa haysan waa leexe ma ewalaa wax qalloocanu faa'iido lahaayeen war aniguna waxaan maqlay in madaxweynaha puntland deni uu ku cadaadiyey madaxweynaha maraykanka trump inuu la kulmo king jong unka kuuriyada waqooyi si labadaa dunyadu aanay khalkhal u gelin
war reer kalamaanow wali war leyshaagdaamigeegatana karyoonay kabadaasku tawawnagateenaa warnimayo aniguna waxaan maqlay in axmed madoobe uu ka dambeeyo khilaafka etoobiya iyo masar ee webiga niil sababtoo ah etoobiya waxay taageertaa madaxweyne farmaajo waranna waxaan maqlay colaadii dabada dheeraada ee la tariya etoobiya ka dhexaysay in madaxweyne xaafis oo afjaray waaranna waxaan maqlay khilaafkii khaliijka inuu waara ka dambeeyey war in dowladda soomaaliya ay geli xiriir ku jirta waxaa ka dambeeyaa la yidhi madaxweyne lafta gareen war aniguna waxaa maqle kooxda kubadda cagta marti city in laba sano xiriirka champiyoonka laga ganaaxo inay ka dambeeyeen xiriirka kubadda cagta soomaaliya waryaada warkiina waxaan ka dhihi lahaa hadal murana hagag muuqda iyo sheeke maraxaynta macno waxaan lahayn iyo warxumo madarla taagnaanta waa waxa maqaamli'ida biday maandhow beledkaane waxba sawirra muuqaala iyo miisig hay tumin muxibbiya salaanaan muglayn hayla soo marin war layow haddada maqaamriyaadiis ata kalamaahan dhah marto meelo kala marniyow wargooyow in sagaarla'aan ay ku dhacda qadaraa ka dambaysaa la yidhi sababtoo ah sagaaradii soomaaliya qadaraa qandaraas lagu siiye mada isaaqow maqaamka muqdisho nala reedmar markaad leedahay miyaadan daawan xalay doodii dhacdo laysku feeri warkaa iska gaabiniyow dad badanoo xanaaqsan sida muxuudiin darboweynaa magaalada jooge yaan lagu darbayni war warkaas war wiin ma eh meega kalamaan intii war sheegta kadamba isdhardharbaanyoon jireenna waana nabadgashal bahaayeen war muxuudiin darbowyne markii hore doodaasaa hay-adaha qur-aanka ku furay markii dambena dooda dagaal uu ku soo xihay wixii meesha joogoo dhan sidii saama baadidii masdarba ku xaaqayne aryaadhaha muxudiin darbaweyne xala muggi la yidhi nin oday haatee xaad u dagaalantay wuxuu yidhi ow adoo maartii lugu ahay maradaa hoos gaalaan meecayn adoo maartii lugu ahay maradaa hoos gaalaan meecayn haye war diinaariyaa dooda daadihinay odayaashana saa iska hor keeni arooda tahliil shaataxaa ka mid ahaa dadkii dooda soo qaban qaabiyey war madasha muqdisho iyo dooda qaranaa la yidhaahay toddobaad kastay dhacaysaa hayahee amaad arbaaxadina joogta naqataa war nin la odhan jiray ina bullaale wuxuu horay u yidhi marti dharagtay reerkii hadday maalka kula doodo mirsub xaalan liyasow iyaba waar mushkilad maaha war doodaha gacanqaadka lagu sigtay ayaamahan waa soo kordhayaan brofesor doob iyo ugaas maxamed welina waa isku sigteen war brofesor boomaan guursid waay bilaan dhoobanta war waxaasoo dhan waxaa ka horreeyey madaxweyne muuse biixi waa kii faysal cali waraabe jaanada ku tuuray war doodahaas amalgaalkaayo hooble kuga badaw dukaankii faa iskaali leeraay inoo lihirwu saba mayaa kalubane aryaadhaha abwaan hore wuxuu yidhi masqaniin yayaa iyo libaax micida saariyaaba mara loo dilyaa iyo si kale loo macneeyaaba naf waliba mudday leedihi iyo maalin iyo saacad oo waa midaan muddadi loo makibay mirir la dhaafsiine hadduu moolku hoos kuu liqoo madaxu soo jeedo amba duul aan maamuli jiraa igu masiiboobay maqal hooyadee daba martaan xari ku meershaahi adiguna majuusiga u tali marada kuu xaytay annamiiskii aan taaganaha layna mari maayo warna macasalaamaan ku idhi talana waa mawle aroo cabdulla shirib leen kuga ogaha ilaan gabaygana waa tiri taqaantaa ow iskiiloogi war nimanyow masqaniyayaa iyo libaax miciide saari aan ku xasuustaye taliyaha booliiska puntland jenaraal muxudiin wuxuu yidhi haddii nabad iyo nolol gobolka mudug ciidanka haramcad keenaan ha ogaadeen annaguna waxaan u diyaarsannay ciidamada shabeel dadkuna waa ogyihiin meeshay kala joogaan shabeel iyo haramcad war jananka dowladda ka soo horjeeda yaa sii garaadada uu ku hanjabay war janankuma sidii caaruufa la agoobe war jananka liibiya ka dagaalamaya jenaraal xaftar waxaa la yidhi waa laga tabaroonaadayoo ciidamadii turkigu u diraa qadaanqadiyey aryaadhaha warka badan iska dhaafa jenaraal caydiid allah u naxariista mug horow dagaal ka dhintay waryaa jenaraal galaal horta mabaagimuuda war korneel barahina beryaa'unba mashageeya war waad waalintihiin jenaraal gabro goormaa la xidhi aryaadhaha horta geeda qorow intuu ku dambeeyaa la yidhi niman yahow waa leey gabay ma rabin inaan idhaahdaaye abbaartayda maahaen inaan geed ka tiriyaaye hangoolkii galmudug iyo rag baa dumiyey xeerkii shiine iyo carays baa ka dhigay waqaf la doontaa sidaan laga lahayn bay dadkii jaanta geliyeene daylaha noqoyey gabagii sidii hawshii qarankaane kuwa heesla naaclaan arko aan wax qabanayne guurti adag haddaan looga qaban meeshan kalamaan ah afgembigii sugaantiiyo carqaladu waan ka baqayaa eebeegoo jamaalow haddii gabay dad lagu ganaaxaayo adigaa u baahan wax ku qabto walxamiir tiriyey warnamiyow may dheega jiray meelitugaarka duma gurumaanka dhammaadana warnamiyow may dheega jiray meelitugaarka duma guruma wilisheebanka dhammaadana hungoolkii hoba bayatan hungoolkaan inkatabay والله جمال والديسه واحده ما لو waryaaneen waayahan af soomaaligii waa lagu ciyaaray عيالك هرجيس لوغا ما هورين dheendheen yartu dheendheen miyay dirsiyiin war idinkuba dhakacdhakac baad dhahdaane maxaad dhiindhiin ula yaabaysa waaryaaneen warka hanaga dhex gelinine maalmaha facebooka waxaan ku arkaayay rag raba inay xaaskooda ammaanaan oo ku soo qoraya wax ku dhaama lawaa sida kelmadda ka muuqatana waxay la tahay inaani macnaheeda garanayn ee kelmaddu waxay tilmaamaysaa quus haddaan tusaalaheed ka siiyana adoo nal waaye haddaad faynuus shidato wax dhaamaad weyday nin dhar waayey hadduu dhugu xidhana wax dhaamuu waayey nin ilka beelana hadduu lafagashado wax u dhaamoo waayey warlankii anataree waayo hooba gaariga angriye waldhaamo waay war dawlad xune dawlad la'aanay dhaantaa baa la yidhi nabadii nolol wax dhaama lawaa maa ka wadaa war koonisitaanka somalilan wax u dhaamay weyday aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi kuqabata iyo qadar allaba waa la qaataa markaa ninka odhanaya gacalisa wax ku dhaama lawaa kuma qanacsanee wax uga roon buu waayey warnimiyo weli kale yaab leh nimantoo bilaanga ammaanan anti ereen dhoole iyo geenyo iyo ka heesayan marka bani aadan iyooley geenyi dhoolma inis jeeyi doolay la'aanta dhulka ila wareego xirka ii dhawaaqo ka dhowrsan maaye ee waruur ma haysaan xisbiyadii somalilan waxay ku heshiiyeen doorashadii waxaana dhexdhexaadiyey guddi ka socda midowda yurub waxaana lagu heshiiyey in laysku daro labadii komishin laguna siyaadiyo komishin ka socda midowda yurub halkaa waxaa iga muuqda inay midowda yurub ay somalilan aqoonsatay war cadaadiskii ingiriiska somalilan saartoon idiin sheegayey soo ma caddaanoo run maaha warnamayo warmeesaane dunida waxaa welwel ku haya cudurka halista badan ee coronavirus dowladda sacuudigana maanta waxay soomaaliya ku dartay liiska waddamada cudurka looga shakisan yahay waxayna dib u dhigtay wakhtiga cumrada war sacuudigu hadda ka horna waxay dhaheen soomaaliya rifti valley qabtaay maxay cudurka noola soo doontaan sacuudiyow karoodaadan qabin soomaaliya ma qabteen naga leexa allaha allaha dowyaana jaa'ifayna war doorada sacuudigaba furqay qabtaa war waxaa la yidhi allow carabta xoolaha ka qaad ama sanoo qaybi war dhakhaatiir soomaali ah oo ku nool magaalada wuhan ee shiinaha oo ah meeshii uu ka bilowday koronafirus waxay dhaheen dowladda soomaaliya ha noo soo gurmato meeshaana hana laka saaray dhaheen wacba haddaad sheegta nin joogoo soomaaliya in loo gurmado waa mudan yahay war tuulada xaaji cali la yidhaahdo shabeellaha dhaxa ku taalla dadkii lagu dilay waxaa ka mid ahaa halkii dhakhtaroo deegaankaasi ku noolaa war odayaashiina kalamaan waxba ma socotaane kooxda kubadda cagta ee real madrid xaalaw yaalaa looga badiyey sanadkaana waxaa u malaynaa jaaboogka manchester iskale alla ilaah cunugan dambada sariiba luu beri gashow sheekadow naga qaldaa war carays waa kii balweyne beerta ka falanaye maxaan loo keenay horta garoonka maruu ka soo degayo ma la baara war maxaa loo baaraa wasiir qadijo looma baarine war ninka ka xishooda xabadii afaraad waxaa marka helay
waaga saaxiibayaal xubintaasi saaxiibada kalamaan raadiyo kulmihi ee noo soo diyaariyanaya barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay barnaamijka saaxiibkii maxamed aadan karaam ayaa soo saaray haashim yare ayaa noo farsameynaya anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiinta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona saaxiibayaal dhegeystayaal waxaan idiga tegayaa heestii hordhaca barnaamijkaan idiin ballanqaadnay dalkoo caadiya ma arag welina waan caraarayaa naftaydaan u cabsadaa naftaydaan u cabsadaa ishriin sana baan jira colaad bay ina badeen ilaa cawadaan dhashana dalkoo caadiya ma arag welina waan qararayaa naftaydaan u cabsadaa naftaydaan u cabsadaa ciduhu ay wada degaan caloolsan iyo midnimo rabbaasuu celinaye ilaahu caadilow qolaadaha naga dawee ilaahu caadilow caqabadaha naga horqaab ilaahu caadilow carada carada carada nabad nooga yeel carada nabad nooga yeel haddii leys wada caafiyo ciduhu ay wada degaan calool same iyo midnimo rabbaa soo celinaye ilaahu caadilo colaadaha naga dawee ilaahu caadilo caqabadaha naga horqaa ilaahu caadilo carada carada carada nabad nooga yeel carada nabad nooga yeel caqiidada diinta iyo anoo caradeena jecel ciideena barwaaqada cabsilaan iyo amaan intaan ku callimi lahaa colaad iyo weerarbaad yaa cimrigeey ku lumay yaa cimrigeey ku lumay caqiidada diinta iyo caradeena jecel ciideena barwaaqada cabsilaan iyo amaan intaan ku callimi lahaa colaad iyo weerarbaas miyaa cimrigeey ku lumay ah miyaa cimrigeey ku lumay markii cawa nabaad la helo dagaal bay curinayaan caruurtay barakacshaan dalkay ku curyaamiyaan ilaahu caadilow colaadaha naga dawee ilaahu caadilow caqabadaha naga horqaa ilaahu caadilow carada carada carada nabad nooga yeel carada nabad nooga yeel markii cawa nabad la helo dagaal bay curinayaan caruurtay barakacshaan dalkay ku curyaamiyaan ilaahu caadilow colaadaha naga dawee ilaahu caadilow caqabadaha naga horqaa ilaahu caadilow carada carada carada nabad nooga yeel carliga nabad nooga yeel